weli waxaa si habsami leh uga socda garoonka kubadda cagta waama stadium ee magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose wareegga labaad ee horyaalka heerka koowaad ee jubbaland kaasoo ay ku loolamayaan lix kooxood oo mid kasta oo halkan ugu jiro hanashada horyaalka kulankii ugu dambeeyey waxaa isku wajahay kooxaha j b c iyo sidoo kale j c c i kuwaas oo soo bandhigay qaab ciyaareed cajiiba kulanka oo ay usoo daawasho tageen taageerayaal badana ayaa waxa ay markaasi ciyaartu kusoo dhammaatay lix gool iyo afar oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee j b c markii ay soo dhammaatay ciyaarta waxaa warbaahinta la hadlay macalimiinta labada kooxood iyagoo ka warbixiyey natiijada ciyaarta iyo macalin kasta siduu u arkayey qaab ciyaareedka kooxdiisa anigoo ah macalin ku-xigeenka kooxda kubadda cagta ee j b c waxaan aada ugu faraxsanahay guushii aan ka gaaray dhigayga j c c i inkastoo ciyaarta aan hogaamiyey oo haddana liigu soo laabtay oo haddana dib aan ugula wareegay hogaanka aad baan ugu faraxsanaha dareenkaygana waxaa waaye lama soo koobi karo dee kooxaha kale oo igu soo aadan waxaan rajeynaha sidaan si lamid inaan ugu qaadan doono insha allah waxaa tiimka aan si gaara fariin aan ugu dirayaa dhammaan balayarada dee in ay soo adkeeyaan oo hooshii hadeertaan aan soo wadna in lasii laba jibaaro marka dee kooxa iga soo horjeedana waa ujeedaan guushii maanta aan gaaray ayagana insha allah waa raacsiin doonaa aad baan ugu faraxsanahay inaan qaadi doono insha allah waan rajeynaa inaan qaado
guul weyn aan gaarnay ciyaartooy badan oo kasoo sixna sanadkan insha allah waxaan rajeynaa koobka inaa meel fiican gaarno tiimka guriga aada doonay annaga noqonaa rajeyna insha allah waxaa fariin urugaa tiimamka kale oo nagu soo aadan waxaan rajeynayaa dee inaan nagu duwnayn g c c i kulli isku tiimamka inay isku mid doonayay annaga waxaa maanta horta geemka waxaa ku badanay lix iyo afar aan ku badanay waxaan rajeynayaa intaan ka badan aan ku badano haddana waxaan leenahay tiimka guud ahaan waxaan leenahay sagaal boonti waxaan si gaar u mahad celinayaa macalinka koowaad ee tiimka xamdi iyo macalinka labaad cabdicasiis maxamed shariif oo sidaan khibradda iyo hogaaminta quruxda badan noo soo bandhigeen iyo falsafadda wanaagsan ee tiimka kusoo hordhiyeen